qaybta labaad raaxada ruuxda macaanka iimaanka kristina unasis waa gabar gariig ah waxaa dhalay maalqabeenkii weynaa aristotle unasis kaas oo hantidiisu gaartay malaayiin lacag ah sidoo kale lahaa shirkado diyaarado maraakiib iyo jasiirado loo dalxiis tago si lama filaan ah ayaa waxaa dhintay aabbaheed sidoo kalena hooyadeed muddo kadibna waxaa walaalkeed la dhacday diyaarad oo uu halkaas ku dhintay kristiina keligeed ayaa waxa ay noqotay dhaxalqaataha reerka ma garanaysaa hantida ay gabadhaasi keligeed hantiday waxay aabbaheed ka dhaxashay shan kun oo bilyan sidoo kalena shirkado diyaaradaha ah maraakiib iyo jasiirado lagu dalxiiso gabar haysata hantida intaas oo dhan iyo shirkaddaas soo ma ahan inay ku raaxaysato nolosheeda soo ma ahan in ay noqoto gabadha ugu farxadda badan adduunka imise qof ayaa rajayn lahaa in ay noqdaan gabadhan oo kale mise ma og tahay haddii hantida kristiina loo qaybin lahaa kun qof uu mid kasta uu noqon lahaa milyoneer maxaad u malaynaysaa gabadh hantidaas keligeed haysata su'aashu waa gabadhaasi ma faraxsanayd kristiina inta uu dhiman aabbaheed waxay guursatay nin maraykan ah muddo ayay wada noolaayeen kadibna way iska furtay dhimashadii aabbaheed kadib waxay guursatay nin gariig ah isagana muddo bilo ah ayay wada noolaayeen kadibna way iska furtay raaditaankii ay ugu jirtay in ay hesho raaxada nolosha ayaa waxa ay guursatay nin shuuci ah oo ruush ah dad badan iyo saxafiyiin ayaa su'aalo ka weydiiyey sababta ay ninkan u guursatay waxayna ku jawaabtay waxaan raadinayaa nolol wanaagsan iyada iyo ninkeeda cusub waxa ay u guureen dalka ruushka oo ay muddo ku wada noolaayeen waxayna degganaayeen laba qol oo aad u yaryar maalin ay suuqa u baxday ayaa dad saxafiyiin ah gartay in ay gabadhan tahay kristiina wayna soo dabaraaceen ilaa ay ka arkeen meesha ay ku nooshahay kadib ayay su'aaleen sidee ayay sidani ku dhacday waxay ugu jawaabtay waxaan raadinayaa raaxada nolosha muddo sannad ah markii ay wada noolaadeen ayaa ninkii ruushka ahaa isagana ay iska furtay dalka faransiiska ayay u soo guurtay waxayna guursatay nin hanti leh oo faransiis ah iyada oo la joogo xafladdii arooska ayaa rag saxafiyiin ah weyddiiyeen in ay tahay gabadha ugu hantida badan adduunka wakhtigan la joogo waxay ku jawaabtay haa waan ahay gabadha ugu hantida badan laakiin ugu dhibta badan ninkii faransiiska ahaa markii ay ka weyday farxadda isagana way iska furtay intii nolosheeda ka harsanayd waxay nolosheedu ahayd mid cidhiiri ah oo ka weyday raaxada nolosha oo ay raadinaysay muddo kadibna meydkeedii ayaa laga helay xeebta dalka argentiin oo way isdishay waxaa lagu aasay jasiirad ka mid ah jasiiradihii uu lahaa aabbaheed ee ay ka dhaxashay maxay isku dileen waddammada adduunka ugu taajirsan waxbarashadana ugu sarreeya ayaana ugu badan isdilka buugga ugu gadashada badan dalka amerika best seller waxaa ka mid ah buug ka warramaya qaabka la isku dilo iyo siyaabaha ugu fudud qofka naftiisa isku dili lahaa waxaan soo booqday dalal ka mid ah yurub oo loo sameeyey meelo gaar ah oo la isku dilo oo ay dowladdu samaysay waxaan hubaa in aad maqashay qof isaga oo haysta wax kasta oo uu nolosha ugu baahan yahay oo nolosha guulo badan ka gaaray laakiin maalin aad maqashay war naxdin leh wuu isdilay maxaad u malaynaysaa inay ku kalifi karto qof saas ah inuu isdilo jawaabtu way fududdahay qofkaas wuxuu lahaa hadafyo waaweyn nolosha laakiin wuxuu iloobay hadafkii loo abuuray isaga iyo in ay ruuxdu ku raaxaysato iimaanka iyo cibaadada sidoo kale qof walba oo ka raadiya raaxada nolosha meel aynaan ahayn midka abuuray farxadda iyo nolosha allaah sida lacagta ruuxda magaca iyo maamuuska hotel five star in la seexdo diyaarad business class in, in lagu safro iyo wix la mid ah wuxuu ku noolaanayaa ciriiri murug welwel iyo walbahaar xitaa adduunka oo dhan haddii uu haysto alle wuxuu qur'aanka ku leeyahay qofkii ka jeedsada xuskayga qur'aanka waxaa u sugnaaday nolol ciriiri ah waxaanna soo kulminaynaa maalinta qiyaame isaga oo aragla nolosha wanaagsan waddada keliya ee lagu helo farxadda deganaanshaha iyo ku raaxaysiga nolosha sida uu leeyahay allaah waa iimaan iyo camal wanaagsan alle wuxuu qur'aanka ku leeyahay qofkii camal wanaagsan la yimaada rag ama haween isaga oo mu'min ah waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan waxaana ku abaalmarinaynaa ajarkooda waxa ugu wanaagsan ee ay samaynaayeen allaah wuxuu leeyahay waxaan ku noolaynaynaa nolol wanaagsan haddii uu la yimaado camal wanaagsan isaga oo mu'min ah waa ballanqaad uu ballanqaadayo boqorka adduunkan oo dhan iska leh gacmihiisa ay ku jirto nolosha iyo geerida haddii aadan haysan hal dollar xitaa alle wuxuu kuu ballanqaadayaa nolol wanaagsan oo raaxo leh xaalad walba oo aad ku sugan tahay meel walba aad joogtid iyo si walba oo aad tahay haddaba waa maxay iimaan raaxo iyo macaan sidee ah bay leedahay iimaanka iyo camalka wanaagsan waa maxay iimaan iimaan waa in carabka lagu dhawaaqo qalbiga oo laga rumeeyo iyo xubnaha oo laga sameeyo wixii la rumeeyey waxayna ka kooban tahay lix arrimood midka koowaad rumaynta allah subxaanahu wa tacaala midka labaad malaa'igtiisa midka saddexaad kutubtiisa midka afaraad rusushiisa midka shanaad maalinta aakhiro midka lixaad qadarka khayrkiisa iyo sharkiisa macaanka iimaanka bilaal ibnu rabaax mu'addinka rasuulka ayaa la weydiiyey sababta uu ugu adkaystay uu ugu sabray iimaankiisa cadaabta lagu cadibay bannaanka makka ee kulul wuxuu ku jawaabay waxaan isku daray xanuunka cadaabta iyo macaanka iimaanka waxaa kor noqotay macaanka iimaanka taas oo macnaheedu yahay in macaanka iimaanka haddii uu qofka dhab ahaan u dhadhamiyo inuu wax walba siisanayo sixiroolayaashii fircown markii ay macaanka iimaanka heleen waxay ilowsiisay masiibada adduunka xitaa in nafta laga qaado nebi yuusuf gabadhii guriga albaabada u xeratay si ay xumaan ula samayso wuxuu ugu jawaabay ilaahay baan ka magangalay wuu ka diiday kadibna xabsiga ayuu ka doortay in uu xumaanta sameeyo taasina waxaa gaarsiiyey macaanka iimaanka macaanka iimaanka waxaa laga dareemaa waa qalbiga sida cuntada looga dareemo carabka qofkii dhadhamiya macaanka iimaanka wuxuu helay jannadii adduunka sida uu yidhi shaykh ibnu taymiya markii lagu xidhay xabsiga jannadaydu waxay igu taallaa laabtayda qalbiga cadowgaygu maxay igu samayn karaan haddii la ixiro allaah iyo cibaadadiisa ayaan wakhti u helayaa haddii la idhoofiyo waxay ii tahay safar haddii la i dilo waa shahiidnimo sideen u macaansadaa iimaanka nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay saddex shay qofkii ay ku jiraan wuxuu helay macaanka iimaanka midka koowaad in ilaahay iyo rasuulkiisa ahaadaan kuwa uu ka jecel yahay wixii ka soo haray oo dhan midka labaad inuu jeclaado qof uuna u jecel yahay ilaahay dartiisa midka saddexaad inuu naco inuu dib ugu laabto gaalnimo siduu u necab yahay in lagu tuuro naar xasan albasriy wuxuu leeyahay saddex ka raadiya macaanka iimaanka salaadda dikriga iyo qur'aanka sidoo kale waxyaabaha lagu helo macaanka iimaanka waxaa ka mid ah alla weyddiiso in uu ku siiyo macaanka iimaanka iska ilaali dembiga sababtoo ah dembiga wuxuu nusqaamiyaa iimaanka habeenkii intaadan seexan isxisaabi ka fakar abuuritaanka allaah cirka iyo cajaa'ibta dhulka raaxada salaada ku raaxayso samaynta camalada wanaagsan sababtoo ah haddii aad ka daasho samaynta camal wanaagsan daalku wuu dhammaanayaa laakiin camalada wanaagsan way harayaan haddii aad ku raaxaysato samaynta xumaanta farxaddu way baaba'aysaa waxaana haraya dambeyn xilligan aan qorayo qoraalkan waxaan joogaa masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam halka uu ku dhehi jiray bilaalow noogu raaxay salaadda halka uu ku dhehi jiray waxaan ku indha qabuubsadaa oo farxad wehel iyo macaan aan ka helaa salaadda haddii ay murug qabato halka uu u istaagi jiray salaadda si aan u fahmo sirta ku jirto salaadda raaxo sidee ah ayuu dareemi jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam halkee ayaa laga dareemaa raaxadaas sidee ayaa annagana u dareemi karnaa raaxadaas isbuuc markii aan joogay magaalada madiina masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam kadib ayaan fahmay sirta ku jirta salaadda iyo xiriirka ka dhaxeeya raaxada iyo salaadda waxaan ogaaday in qofka ibni'aadamka ah uu ka kooban yahay ruux iyo jir marna lagama yaabo in uu jirku raaxaysto haddii aanan ruuxda raaxaysan ama degganayn halka keli ah laga dareemo farxadda iyo raaxada nolosha dhabta ah waa gudaha ruuxda iyo qalbiga midka keli ah abuuray ogna sida uu u shaqeeyo ruuxda waa allaah ma jirto qof adduunka joogo oo ogaan kara arrintaas gaalada mar walba waxay nebiga sala allahu calayhi wasallam weyddiin jireen ruuxda waxa ay tahay iyo sida ay u shaqayso alle wuxuu ku yidhi ku dheh ruuxdu waa amarka alle haddii aad rabtid in aad ogaatid sida uu u shaqeeyo wax waddada ugu fudud ee aad ku ogaan kartid waa in aad weyddiisid cidda samaysay arrintaas tusaale haddii aad rabtid in aad ogaatid sida loo isticmaalo taleefonka iphone ama samson qofka ugu fiican ee aad weyddiin karto waa qofka sameeyey taleefonka marka aan raadiyey waxa ay ku raaxaysato ruuxda waxaan ogaaday cidda keli ah ee ii sheegi kara jawaabtaas in uu yahay midka abuuray ruuxda iyo dadka oo dhan allaah kadib waxaan ka baaray qur'aanka iyo sunnada waxaan ogaaday in ruuxda aysan raaxaysanaynin ilaa ay u dhowaato midka abuuray allaah mar walba ay ku xidhan tahay saamadda waa mar walba oo farxaddeeda siyaado sidee baan farxad u heli karnaa haddii aynan xiriir la samaynin mulkiilaha farxadda sidee barako ugu heli karnaa maalkeenna iyo carruurteenna haddii aynan addeecin mulkiilaha barakada awaamirtiisa sidee u guulaysan karnaa haddii aynan masjidka aadin marka aan maqalno u kaalaya guusha haddii aad rabto guul iyo farxad adduun iyo aakhiraba haddii aad xanuunsan tahay ama dhibaataysan tahay haddii aad ku jirto duruuf qalafsan xalna aadan hayn haddii shaki kuugu jiro rajadana kaa xun tahay haddii jihada kaa qaldan tahay wax kasta oo aad samayso meel kasta oo aad joogto xaalad kasta oo aad ku sugan tahay salaadda u istaag oo xiriir la sameey midka gacmihiisa wax walba ay ku jiraan marnaba salaadda ha ka tegin meel kasta oo aad joogto jannada adduunka adduunka waxaa ku yaala janno qofka aan gelin jannada adduunka ma galo jannada aakhiro jannada adduunka waa jacaylka alleh waa ku toosnaanta diinta waa sujuudda waa ka tegidda xumaanta waa qur'aanka iyo sunnada waa ducada waa in aad caawisid dadka alle wuxuu leeyahay ruuxii ka baqa allaah hor istaaggiisa waxaa u sugnaadsay laba janno waa adduunka oo janno lagu nooleeyo inta uusan aadin jannada dhabta ah ee aakhiro maalik ibnu diinaar wuxuu yidhi waa masaakiin ahludunyaa waxay ka tageen adduunka iyaga oo aanan dhadhamin waxa ugu macaan adduunka waxaa la weyddiiyey waa maxay waxa ugu macaan adduunka wuxuu dhahay waa garashada allaah iyo jacaylkiisa jannadaas iyo macaankaas waxaa dareemay waa nebiga caaisha waxa ay tidhi nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid u istaaga salaatuleyl ilaa ay caguhu ka dildilaacaan waxaan ku dhahay maxaad sidaa u samaynaysaa nebi allaw adiga oo laguu dhaafay dembigaagii mid hore iyo mid dambeba markaas buu yidhi miyaanan noqonayn addoon alle ku mahdiya dhammaan dembiyadiisa waa la dhaafay haddana habeenkii oo dhan wuxuu u taagan yahay waa salaatuleyl sababtoo ah macaanka nolosha oo dhan halkaas ayuu ka dhadhamin jiray salaadda ayuu ku raaxaysan jiray xabiibkeenna muxamed sala allahu calayhi wasallam macaanka salaadda laba saxaabi oo mid yahay muhaajir midka kalena ansaari ayaa nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu u xil saaray in ay ilaaliyaan nebiga iyo saxaabadiisa kadib waxay ku ballameen marba mid in uu seexdo midka kalena uu soo jeedo markaas midka muhaajirka ah oo jiifa ayaa saxaabigii kale salaad bilaabay waxaa meesha agteeda yimid nin gaal ah wuxuu arkay muslimiinta dhan oo jiifa ninkaas oo keliya ka soo jeedo wuxuu isdhahay fursad ayaad ku heshay markaas kadib gamuun leeb ayuu soo baxsaday leebkii koowaad ayuu ku dhuftay saxaabigii tukanayey saxaabigii salaaddiisa ayuu sii watay kadibna